بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaa dhacday in aan xaman jaray qof kadibna qofkii uu geeriyooday waxa aan ku riyoodaa habeenkii inuu saddex jeer oo ka mid ah uu iigu yimi hurdada amaba aan ku arkay kadibna aan ku idhi iyo cafi laba jeer oo ka mida waa uu iga aamusay markii saddexaadna waxa uu guhi waan ku cafiyey sheekh markaa arrinta noocaasi ma noqon kartaa sidii inuu icafiyey oo kale afiiduunaa baaraka allahu fiikum xantu waxay ka mid tahay waxyaabahay waajibka tahay in qofka muslimkaa uu iska ilaaliyo car uu carabkiisa uu ka soomiyo waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay inay ka mid tahay cadaabulqabriga oo rasuulku markuu soo maray laba qabri oo yidhi waa la cadaabayaa waxaa riwaayaadka xadiidka qaarkood ku soo arooray in midkood sababta lagu cadaabayo rasuulku uu ku sheegay inuu dadka xaman jiray riwaayadda kalena waxay tilmaantay inuu dadka isku diri jiray had iyo jeeraalena namiimada waa isku dirka iyo xantu waa laba isku xidhan oo isla rafiiqsan oo qofku qof marka uu ku diraayo wuxuu qofka uu ku dirayo uu ka sheegayaa waxaanu qofkaa kale raalli ka ahayn oo qofna ma jecla qof kale oo walaalkiiya oo muslima in xumaan la dhex dhigo oo quluubtooda la kala dilo oo la kala fogeeyo qofka muslimka ahi haddii uu xanto qof kaleoo muslima oo cirdigiisa meeluu kaga dhaco waxa waajiba inta uu nool yahay inuu cirdigiisaasi uu ka xalaashado udhahdo waan ku xanteeyey saamax haddii arrintaasi dhibaato ka weyne aanay ka dhaan ahayn waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man kaanat cindahu madlamatun liakhiih min cirdihi aw min shayin falyataxallal minhu اlyowm qabla an laa yakuna dirhaman walaa diinaar wa inama alxasanaatu wasayi'aat qofka walaalkii dulmiyey ee cirdigiisa iyo sharaftiisa meel kaga dhacay maanta inta uu nool yahay ha ka xalaashado oo cafis ha ka dalbo intaan la gaadhin maalin dirhab iyo diinaartoon aanu shaqayn ahayn waxa shaqaynaya ay tahay xasanaad iyo sayi-aad wanaag aada samaysay ood ku daashay oo lagaa qaado oo lagu wareejiyo la siiyo qofkii aada cirdigiisa ama dhiiggiisa ama maalkiisa aada ka dulmiday iyo xumaan qofkaasi uu leeyahay oo laga soo qaado oo adiga dusha lagaa saaro intaan waktigaa la gaadhin ha ka xalaashada buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin kale rasuulku wuxuu ku uhi saxaabada atadruuna man ilmuflis ma garanaysaan qofka uu yahay qofka kacay ee isagoo xoolo lahaan jiray xoolii xoolii gacantiisa ay ka baxeen ee caydhoobay saxaabadu wixii ay muflis u yaqaaneen bay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu sheegeen waalmuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa diinaar walaa mataac annagu waxaanu muflis iyo caydh u naqaanaa qof aan dirham iyo diinaar iyo alaabo kala toon aan haysan qaala calayhi salaatu wasalaam walaakina almuflisa min ummatii man yaatii yowma alqiyaama bisalaatin wa siyaamin wa zakaatin ka mufliska ummaddayda ka midii waa maalinta qiyaame mid la imanaya salaad iyo soom iyo zako iyo acmaal saalixa laakiin muxuu imanayaa isagoo qofkaa dhiiggiisa daadiyey kaa xoolihiisa ka qaaday kaana cahay xasanaadkiisii baa loo qaybinayaa dadkii uu dulmiyey haddii ay dhammaadeenna xumaanahoodaa lasoo qaadaya dusha la saaraya xasanaadkiisii marka la qaybiyo mid kacay oo xagga xasanaadka ka kacay buu noqonaya wixii uu ku daalo u soo jeeday wixii uu ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii u huray ee wanaagee loo qoray oo dhan haddii ay dhacdo qofkii aada xamatay inaad weydo oo adduunyadaba aad ku kala luntaan amaba se uu dhinto o u geeriyoodo oo ay kuu suurtogeli weydo cafis inaad ka dalabto waxaa kula gudboon inaad u ducayso oo halkii xumaan iyo wuxuu karaahiyeysanaya aada ku sheegi jirtay aada wanaag ku sheegto aada ammaanto gaar ahaan meelihii aad ka dacaydeyn jirtay ee aada xumaantiisa ka sheeg sheegi jirtay inaad wanaaggiisa aada ka sheegto haddaan u soo noqdo su-aasha oo ah qofka uu tilmaamay inuu xaman jiray oo uu ku riyooday oo cafis uu ka dalbay oo dabeetana uu cafiyey taasi ma noqonayso cafis oo mar haddii waxa weeyaan qofku uu dhinto waxba ma cafiyayo iscafini waa dhammaatay waxaa odhay un xisaabtaa kale aynu sheegnay riyaduna ma aha mid axkaam sharciya lagu binayn karo waad odhan karta mar haddaan ku riyooday isagoo i cafiyey sidaasi aan ku riyooday weeyaanoo wuu i cafiyey oo aakhiro waxba lay qabsan maayo xantii aan xantayna wax dhibaatii iga soo gaadhi mayso waxaase riyadaasi ay noqon kartaa mid loo weheshan karo in haddii qofka aada u ducayso oo aada ammaanto halkii aad ka cayi jirtay amaad ka xaman jirtay mid calaamad u noqon karta oo loo weheshan karo in yowma alqiyaama ilaahay subxaana wa tacaala ducada aada u ducaysaiyo ammaanta aada ammaantay sabab inuu uga dhigo ilaahay inuu isaga ku qanciyo inuu xaqiisaasi uu kaa dhaafo wallahu aclam baaraka allaahu fiik wajazaaka allaahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waa gabadh aniga oo janaabaysan oo timahaygu daban yihiin sheekh ma daahir garoobi karaa afiiduuna baaraka allaahu fiikum qofka haddii ay janaaba ku dhacdo waxaa waajiba inuu maydho wain kuntum junuban faطaharuu buuhi ilaahay subxaana wa tacaala haddii janaabo aada leedihiin isdaahiriya waxaa la daahirinayaana waa qofka jidhkiisa oo dhan oo ay ku jiraan timaha iyo haragga timaha ka hooseeyaaba haddii markaa gabadhu timaheedu ay daban yihiin oo janaaba ay ku dhacdo wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay inay ku filan tahay in ay biyaha ku radiso oo timaha guntooda ay gaadhsiiso waajibna aanay ku ahayn inay timaheedaasi furfurto imaamu muslim baana xadiidka macnaha tilmaamaya saxiixiisa ku wariyay marka haddii biyaha aad timaha si fiican ugu radiso oo ay timaha ka gudbaan oo jidhka ka hooseeyana ay gaadhaan inta ayaa kugu filan waajibna kuguma ahaa tidaca inaad furfurto wallahu aclam baaraka allaahu fiikum wajazaakum allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay lugta ayaa misbaar uu iga galay kabacdi waxa aan ku maydhay saabuun waxaana arrinta noocaasi ay keentay in lugtaydii laga gooyo barh ka mid ah ama dhiig fara badan laga soo daadiyo si jaraasiimta iyo bakteriyada ku jirta ay uga soo dhammaato meesha dhiig fara badan baana iga yimi aniga oo sooman arrinta noocaasi soonkayga wax ma yeelaysaa afiiduuna baaraka allahu fiikum dhiigga nabarada ka yimaada soomka qofka waxba yeeli maayo taa culimmadu ay isku khilaafeen waa toobniinka oo dhiigga toobniinku la mid maaha dhiigga nabarada ka yimaada laakiin haddii qofka isagoo sooma nabar uu ku dhaco oo nabarkaasi dhiig uu ka yimaado amaba se qalliin lagu sameeyo dhiiggaa ka soo baxay soomkiisa waxba yeeli maayo waayo cunitaanna maaha cabbitaanna maaha waxyaabihii kale adilada qur-aanka iyo sunnuhu ay sheegeen soomka inay buriyaanna dhiiggaa nabara ka soo baxay kuma jiro marka dhiiggaa nabarka kaa yimi soomkaaga waxba yeeli maayo laakiin haddii qofku isagoo sooman uu u baahdo qalliin iyo daaweyn la mid oo sabab u noqon karta dhiig fara badan inuu ka soo baxo waxa fiican inuu la sugo wakhtiga afurka ama haddii uu xanuunsanayo inuu afuro ruksada qaato sababtaan u idhi waxa fiican inuu afurka la sugo waxay tahay si dhiiggaa ka soo baxaya aanu u daciifin oo arrintaasi markaa sabab aanay ugu noqon in soomka uu xejin waayo wallahu aclam baaraka allaahu fiikum wajazaakum allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay qof salaad tukanaya ayaanu ku xidhannay isla markaana qofkii marka uu salaaddii intii ay ahayd uu dhammeeyey ama afar ragcadood uu tukada ayaa ragcad shanaad uu u istaagay waanu u tilmaamnay ama waanu u ishaarnay inuu uu ragcad shanaad uu u kacay waana maqli waaye af soomaaliya waanu ugu sheegno ragcad shanaad baad u kacday baanu nidhi dheg baa uu jalaq noo siin waayey inaanu salaaddii ka goosannaa arrinta noocaasi maxay diintu ka qabtaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
sida muuqata waa qof salaadii siyaado ama dheeraad ku daray qofka ragcad shanaad salaaddii afarta ragcadood ahayd ku siyaadiyey haddii arrinta caynkaasi isagoo xusuusan oo garanaya salaadu inay afar ragcadood tahay uu sameeyey arrinta noocaasiya waa ku dembaabaya waayo wuxuu khilaafay sharcigii ilaahay ee ahaa salaadaasi inay tahay afar ragcadood salaadaasina way ka buraysaa salaad jabtay bay noqonaysaa waayo salaad duhur ama casar ama cishaayo afar ragcadood ah ilaahay ma sharciyeyn rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun qofka sameeye camal aan shareecada waafaqsanayn waa lagu celinayaa laga aqbali maayo salaadaa shanta ragcadoodina shareecada ma waafaqsana haddii arrintaasi qofka ay uga dhacdo jahli garasho la-aan awgeed ama sahwiba uga dhacdo uu is-ilaabo oo uu isleeyahay ragcaddii afraad weeye tanaad u kacday marka uu ogaado inay dheeraad salaadiisa ku tahay ee loo sheego waxaa waajiba in uu fadhiisto haddii isagu uu hubo oo agtiisa yaqiinoo kale ay tahay inaanay ragcaddani mid shanaad ahayne tii afraad ay tahay wuu iska wadanayaa markaa laakiin hadduu shakisan yahay ama aanu garanayno arrinkuu iskaga dhex yaacay dadkaa u sheegaaya dad warkooda lagu kalsoonaan karo waa inuu maqlo waayo saxaabigii dulyadayn la odhan jiray markuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku uhi rasuulka ilaahu salaaddii miyaa la gaabiyey salaaddii miyaa la siyaadiyey salaaddii miyaa la gaabiyey mise waad ilowde rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii hore wuxuu yidhi lamana gaabin manaan ilaabin oo rasuulku labuu tukaday salaad duhur ama casar waxaanu islaa afartiiba waa tukatay saxaabigu wuxu uhi mee rasuulka ilah haddaba waad ilowday mar haddaan la gaabin waayo laba ragcadood baa tukatay rasuulku saxaabadii kale ayuu weydiiye uu ku yidhaha kamaa yaquulu dulyadayn arrinku ma sida uu leeyahay ninkan gacma dheera waxay yidhaahdeen haa abubakar iyo cumar iyo saxaabo kalea u sheegay markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam istaagay oo laba ragcadood oo kale uu ku daray labadii uu hore u tukaday salaamo naqsigaa sahwiga uga dhacayna waxba kama soo qaadin oo mid salaadiisa burinaya maaho salaaddii muu soo bilaabin ee halkeedii ayuunbuu ka sii waday haddii marka ay dhacdo imaamkaa salaada siyaadiyey ragcad shanaad u kacay dadkii markii ay u sheegeen inuu maqli waayey oo uu ku sii adkaystay ragcaddaa shanaad inuu sii wado dadka ku daba tukanaya og ragcaddaasi inay tahay ragcad shanaad oo salaada dheeraad ay ku tahay xaaraan bay ku ka tahay inay ku raacaan oo ragcad shanaad salaadooda ay ku daraan haddii iyagoo og inay ragcaddaasi tahay ragcad shanaad ay raacaan salaadoodu way buraysaa waajibku waxa weeyaan inay imaamkaasi ka hadrhaan laba arrimoodbana waa u bannaan yihiin arrinta koowaad oo ah intuu ragcaddiisaa shanaad soo dhammaysanayo ee isagu isleeyahay dee waa ragcaddii afraad inay fadhiga ay ku sugaan si ay mar ula atixiyaadsadaan sidaasi ayaana fadli badan arrinta labaadee u bannaanina waa in markay iyagu salaadooda dhammaystaan ka goosasho ay niyoodaan oo iska salaamo naqsadaan wadaadkaa ragcadda shanaad ku jira isagu ha iska sii watay wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaa jirta sharikaadka qaarkood inay sameeyaan tartan ama musaabaqo arrinta noocaasiyana qofka marka uu ka qaybgelayo ay shardi uga dhigaan inuu mobileka uu ku shubto lacag arrinta noocaasiyana ay dhici karto inuu qofkaasi uu ku waayo tartankaa inuu ku ka qayb galo iyo inaanu ka qayb gelinba arrinta noocaasiya maxay diintu ka qabtaa afiiduunaa baaraka allahu fiikum
masaladaasi waxaan filayaa maaha masale inagu cusub rabadaano horena waa layna weydiiyey oo waa aynu ka hadalnay waxaanan xusuusinayaa walaalaha muslimiinta ah bisha ramadaan waa bil cibaado oo ay tahay in ilaahay subxaana wa tacaala laga baqdo saayo aakhirana laga qaato dadka muslimiintaa waa inaan lagu mashquulin waxyaabo seejinaya ka faa'iidaysiga bisha ramadaan waxyaabahaasi waxaa ka mid ah oo aada iyo aada maanta u muuqda kubadda mar allaale marka bisha ramadaan ay bilato la odhanayo koobka ramadaan baa la dhigaya koobka ramadaan waa ka ilaahay uu dhigay subxaana wa tacaala waa in maalintii la soomo oo qur-aan la akhristo oo ilaahay in badan la xuso oo rabbi subxaana wa tacaala la baryo habeenkiina saas oo kale la cibaadaysto oo lagu cibaadaysto cibaadaadka ay ka mid tahay salaada taraawiixda in la tukado inanka la yidhi tartan ciyaareed baad ka qayb gelaysaa oo koob lagu helaayo waxaa arrintaasi ay ku kallifi kartaa inuu soomi inuu soomi waayo oo u afuro si uu tamaru ku ciyaaro u helo markaa dembi intee leeg ayaa loo jideeyo sabab loogu noqday haddii xataa uu soomo waxa soomkiisaasi uu noqonayaa soom khayr iyo cibaadaad kale aanay raacin waxaa laga yaaba rarka qaarkood salaadii faralka ahayd inuu la tago kubadda awgeed amabase jamacii inaanu la tukan waxaa dhici karta isagoo sooman sida in badan dhacdee garoonnada ka muuqata inuu dagaalamo amabase intuu xanaaqo uu caytamo waxaasoo shar ayay wadataa dadkii kalena waa kuwan kusoo xoomaaya ee halkii ay cilmi ka kororhsan lahaayeen qur-aan ka akhrisan lahaayeen oo bishan khayrka badan ay ka faa'iidaysan lahaayeen rag iyo dumarba waa kuwa garoommada ku hareeraysan ee la kubad ayaanu daawanaynaa wax allaale wax manfaco ka soo gelaysaa ma jirto waa adduunyadooda ku saabsan wax allaale wax sahay aakhira ah oo haba yaraatee meesha ay kala tegayaan ma jirto wax kaga dhaca mooyaane marka waa dadka mas-uuliyiinta ah ee howlaha noocaasa gacanta ku hayaa waa inay ilaahay subxaana wa tacaala ay ka baqaan oo dhalinyarta laga joojiyo ugu yaraan bisha ramadaan ciyaaraha khayrka ka mashquulinaya shar iyo fasaadna sabab ugu noqonaya bisha ramadaanna ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka bani aadamkaa tartansiiyey ilaahay baana jaa-isad u dhigay markaa tartanka rabbaaniga ah iyo jaa-isadda ilaahay uu bixinayo addoomaha ayaan lagaga mashquulin waxaan taa u dhigmin bal taa seejinaaya oo sabab ugu noqonaya inay kuwa khasaare ay ka mid noqdaan arrintan ku saabsan musaabaqaadka ama tartan tartanada sharikaadku ay sameeyaan waa wax caalamka ka jira oo had ya jeeraale dadka ganacsatada ahi si ay ganacsigooda macaamiil badan ugu helaan ama alaabooyinka ay iibinayaan si ay u suuq ugu helaan oo dad fara badan ay u iibsadaan ayaa waxaa dadka ay u carabaabaan jawaa'is ramsiya jaa-isado yaryar oo iyagu marka ay xisaabiyeen waxa soo gelaya ee jaa-isadaasi ay soo gelinayso jaa-isada marka la garab dhigo ama abaalmarinta ah abaalmarintu ay tahay waxaan macno lahayn oo aada iyo aada u liita sharikaadka waaweyne alaabooyinka iibiyaa waxa ay yidhaahdaan qofka alaab intaa leeg dukaanka ama shirkadda ka iibsada waxaa la siinayaa baabuur ama waxaa la siinayaa khasaalo dharka uu ku maydho ama kombyuutar baa la siinaya ama t v baa la siinaya dabeetana waxaa dhacaysa dad fara badani alaab aanay baahiba u qabin inay shirkadaasi ama dukaankaasi ay ka iibsadaan iyadoo ujeeddadu ujeeddadu ay tahay tartankaasi inay ka qayb galaan iyagoo naawilaya abaalmarintaasi inay helaan waxaa dhacdo mararka qaarkood in sharikaadka qaarkood alaaba iibinayaan ay yidhaahdaan alaabtaa waxaa ku jira lambaro ayaa kartoonka ku jira salaambaastoo kale ama karoone qofka intaasoo lambar kow ilaa toban keena qofkaasi waxaa la siinayaa abaalmarin intaa leeg marka muxuu samaynayaa dadka qaarkood maxay samaynayaan si ay abaalmarintaa u helaan waxay soo iibsanayaan kartoon baastaa lamber bay ka helayaan lamber kow tusaale ahaan marka waa inuu lambaradii kalena helo soo maaha baasto kaloon u baahnay waa inuu soo iibsado waxaa dhacaysa waa wax loogu talagalay oo la qorsheeyey inay lambaradii qofka isugu hagaagi waayaanba isagoo toban kartoon oo baasta ama labaatan kartoon oo baasta usbuuc gudihii ku iibsaday oo aanu markaa uba baahnaynba oo laga yaabo inuu daadiyaba ama aanu kuba intifaacin sharikaadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan gaar ahaan sharikaadka waxa weeyaan isgaadhsiintu qofka lacag intaa leeg mobilkiisa ku shubtee ku hadla maaha ku shubasho qura waa inuu ku hadlu dhammeeyo hadday ugu jirtuu marxisanayo waxba u tari mayso taas qofka tartankaasuu ka qayb gelaya weli waa bakhtiyaa nasiibo dadkao dhami kama qayb gelayaane in kooban baa ka qayb gelaysa intaa markaa kooban baa bakhtiyaa nasiib loo qabanayaayo dabeetana gaadhi ama abaalmarin kale jaa-isad kale waxay ku tilmaameen ayaa waxa weeyaan la siinayaa dadka bakhtiyaa nasiibkaasi ku soo baxa arrinta noocaasa cid ka hadasha anigu ugumaan horreyn waxaanan hadalkaa u leeyahay sanado hore halkan aan kaga hadlay ayaa sharikaadka qaarkood ay la soo xidhiidheen oo yidhaahdeen arrintaasi maxaad sidaa u tidhi waxaan idhi anugu shareeca ayaan ka hadlay iyo wixii arrintaa diintu ay ka qabtay inta anigu aan ka fahamsanahay haddii wax khilaafsan aada haysaan hadalkaasi aan idhi kutubtiina soo qaato isu keen keena tiina ayaan waafaqaya imana iman telefoonka ay igula soo xidhiidheen baa markaa isugu kaaya dambeeyey arrinta ahlucilmigu way ka hadleen waxaanay tilmaameen arrinta noocaasi inay tahay nooc ka mida khamaarka waxaynu u naqaan af carabiga waxaa la yidhaahdaa qimaar baa la dhaha qimaar inaguna khamaar baynu nidhaahnaa qimaarkuna waa dembi weyn oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qaala liakhiihi tacaal uqaamirka falyatasadaq bishay maaha qofka khamaarka laftiisii dhiga ee gala ee qofka walaalkiisa muslimkaa ku yidhaahda kaalay hebelow aynu khamaarnee wuu dembaabaye sadaqad ha la baxo dembigaa lagaga maydho oo ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikra lidaakiriin wanaagyadu waxay baabiiyaan oo qofka lagaga dhaafaa xumaanaha waxa weeyaan ka horreeyey marka waa qofkii yidhi kaale aynu khamaarne ayuu rasuulku tilmaamay inuu dembaabay waxay isweydiin la xaqiiqada khamaarku waa maxay xaqiiqada khamaarku waxa weeye qofka bani aadamkii xoolihiisii buu bixinaya oo u dhigaya dadkaadu soo dhigaya xoolihiisi muxuu xoolaan u bixinayaa si uu xoolo kale ugu helo waxaanu u dhaxeeyaa inay xoolihiisaasi u soo noqdaan xoolo kalena ay usoo xareeyaan iyo xoolo kaleo usoo xarooda iska daaye in xoolihiisii laga helo uu waayo marka qofka alaabaanu u baahnayn iibsanaya ama telefoon intuu lacag ku shubto ku hadlaaya hadal aanu u baahnayn ee xoolaha sababta uu bixinaya ay tahay inuu xoolo kale ku helo una dhexeeyo inuu xoolo kale ku helo iyo inuu ku waayo weliba ay u badan tahay inuu ku waayo waa qof khamaare weeye oo xadiidkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo hoosgelaya mar kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday kararka naha annabiyu cani ilgharar xadiidka imaam muslim baa wariyey kararkana waxay culimmadu ku macneeyeen mucaamalo kastoo laba qof dhex maraysa oo xagga xoolaha iyo maalka la xidhiidha oo qofka mucaamaladaa galay uu noqonayo daa'iran bayna algunmi waalgurmi mid u dhaxeeya inuu ku faa'iido iyo inuu ku khasaaro tusaalehaan wuxuu iibsanayaa qofkii kalluun badda ku jira nin baa odhanaya kalluunka badda ku jira iga iibso imisaan kaasistaa intaa muxuu u dhexeeyaa kalluunka in lasoo helo lasoo qabto iyo in la waayo waa qarar caanaha neefka candhadiisa ku jira ayaa lamid a iyo dhogorta neefka nool haragiisa ku taalla iyo shimbiraha duulee hawada ku maqan iyo waxyaabaha la midka ah markaa tan lafteeduna nooc milgharar baa ku jira oo qofka bani aadamkii markuu mucaamalada noocaasa galo wuxuu u dhaxeeyaa inuu faa'iiduu macaasho oo xoola ay ka soo galaan iyo inuu khasaaro xoolihiisii uu ku waayo marka risqiga ilaahay baa subxaana wa tacaala bixiya waa in si saxa risqiga loo raadiyo oo wixii markaa xaaraana ama ugu yaraan shaki uu ku jiro uu qofka bani aadamkii iska daayo waracna qofku waa inuu yeesho waracu waa qofku inuu ka tago wax kastoo uu isleeyey aakhiradaada ayuu wax yeeli doonaa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu